You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ilaa riig la saaro oo riigga la fiirsho ee risaalka kasoo baxa marna lama ogaan karo oo satellitena laguma ogaan karo dadka soomaalida dad badan baa waxay qabaan in satelliteka hadeer la gaaray heer satelliteka uu sheegi karo ee, ma ogaan karo biyaha ugu dhow oo ah ee, laba boqol saddex boqoloo mitir ee, waa la baaraa riig baa la saaraa waa laga waayaa haddii wax laga helayo satelliteka meel walba sheegi lahaa inta biyo maraysa iyo meelaha ugu fiican oo biyuhu ay yaaleen ee, iskaba dhaaf ee, oil iyo gas loogu tago ee, shan kilomitr lix kilomitr saddex kilomitr marka wax sahlan ma aha oo saa lagu ogaan karo waa in riig la saaraa ee, oo riiggaa kadib lagu ogaadaa soomaaliya sidaa darteed ee, waxay leedahay ee, saam- saansaanta ama ee, waxa tusaalaha ah oo lagu oran karo meelahan waxa weeye meelaha ay suurtogeli kadho in laga heli karo oil ama gaas ama oil iyo gaas isla socda oo laba meelood hal meel kasoo wada baxaya oo aan laba meelood ahayn waa garta laakiin macluumaadkii marka shirkadu ay soo bandhigtay xaala markaad fiiriso rajo weyn baa laga qabaa inay ku jirto inuu ku jiro batrool soomaaliya Eh, y- ha mar walbana saasay ahayd soomaaliyana eh, muddo wixii soomaaliya loo raadinayo oo lalahaa batrool soomaaliya ha laga baaro waxa weeye saddexda wax oo muhiimka u ah eh, ama afar aan idhaahdee laakiin saddex baa muhiima midda koowaad waxa weeye horta meeshu ma tahay laga baarayo meel sedimentary rocks la yidhahdo macnaha dhagxaantan lakabkaa oo isa saarsaaran oo waxgeli karaan ma tahay middaasa horta muhiim ah soomaaliya marka haddii la fiirsho eh, raas kamboni ilaa raasi casayr ilaa saylac eh, iyo dhulka inta u dhexaysa soomaaliya caadi ahaan waa meelaha dhulka la yidhaahdo sedimentary rock kan Dhul- baddaa laga hadlaya laakiin gaar kulli ahaan way isku mid sedimentary rock dhulkan haddeer arkayso soomaaliya eh, boqol iyo konton eh, eh, eh, milyan oo sano ka hor dhulkan soomaaliya oo dhan bad bay ahayd ilaa etoobiya buuraheedu bad bay ahayd soomaaliya intaan ta- eh, waxaa la yidhahda tectonigu dhicin ooyan qaaraduhu kala furfurmin oo baddaan haddeer badda cas la yidhaahdo ayan furmin badda cas eh, eh, eh, arabiya iyo africa way isku dheganaayeen south americada arkayso maraykanka canada iyo iyo south america africa dhinaceeda atlantiga xiga bay ku dhegsanayd ee yurub iyo africa korbay wax iskaga dhegsanaayeen meelaha hadda la yidhaahdo eh, eh, mediterranean seaga marka in- markii ay kala fuqaayeen oo qaaraduhu midba gooni u baxaysay inkastoo weliba la yidhahdo way sii kala fogaanayaan hadda soomaaliya marka s- intaasba waa laga helaa dhulku waa sedimentary rock meeshii uu originalka uu ka imaan lahaa soomaaliya way leedahay dhabbadii uu soo maraayena soomaaliya way leedahay meelihii uu ku ururi karayna way leedahay dhagixii adkaa oo xiri karayna soomaaliya way leedahay maadaama intaas markaa isku darsatay oo la sameeyey kasoo qaad dhagxa eh, muxuu ahaa drills ama qoditaan oo aan ahayn oil drills laakiin ah dhagaxaan isa saarsaaran in la ogaado waxa uu yahay siduu isu saarsaaran yahay agkiisa ogowna dhagaxba dhagaxu ka hooseeya waa ka weyn yahay dhagaxna dhagaxu ka sarreeyo oo hadda dhulka inagu aynu soomaaliya dul joogno ama australia aynu joogno waa meesha ugu yar da ahaan marka la fiirsho marka soomaaliya intii oo dhan bay leedahay ee, waxayna u dhowdahay meelaha ugu badan oo haddeer oyalka adduunka laga helo ee, dhanka kale soomaaliya dhinaceeda badda hindiya ku taalla waxay ku xirayd oo isku dhegsanaayeen indian ee, hadda wadanka indiya la yidhaahdo iyo madagascar iyo seychelles dhinacyadooda marka markaa fiiriso soomaaliya ee, indiya haddaa fiiriso west sidekeeda Waa laga iyo helaa.
soomaaliya east sidekeeda oo ah indian oceanka labada dhagaxda isu fiiriso exactly way ismaajgaraynayaan sida isu maajgaraynayso haddaa boosaasu joogto iyo yaman dhinaceeda haddaa isu fiiriso ilaan dhagixii baa kala go-ay dhaguxu siduu isu saarsaaray kulligeed waxa weeye eh, waa isku mid yaman waa laga helay eh, muxuu ahaa india Seychelles waa laga helay helay.
Seychelles waa laga helay Mauritius waa laga helay India waa laga helay marka waxaasoo dhan markii la isu geeyo ayaa waxay kutusaysaa Soomaaliya inay tahay meelaha ugu muhiimsan oo batrool laga heli karo waa gartay eh, shirka marka xala dhacay yaa loogu talagalay ma waxaa loogu talagalay shirkadaha la raba inay qodaan in la tuso waxa meesha ka jira ma waxa loogu talagalay kuwa raba inay maal gashadaan mise soomaalida laftigooda in la tuso dowladda waxaanan ka helay ama waxaana meesha ku jira yaa loogu talagalay yaa iska soo qayb galay Ay- ay, caadi ahaan horta soomaaliya already informationkan way ogtahay dowladda soomaalidu way ogtahay sababto ah soomaaliya ayaa waxaan leh dowladdaana mas-uuliga ah dowladda marka waa la gaarsiiyey waxaan oo waa la yiri waxaanu helay saan u egyahay informationkan haynaa waa saan gudaha sawirada aanu ka qaadnay iyo x-rayan ka qaadnay sidaanu ah yaa loogu talagalay marka in loo geeyo marka la- laga dhaafo soomaaliya waxa weeye kambaniyada oyalka baaraha oo iyagu awoodda u leh dhaqaalahana u haysta technicalkiina leh sababtaa waxyaabaha ugu horeeya oo kambaniga aad u geynayso information ama aad heshiiska la gelayso waxa weeye kow inuu leeyahay awooddii dhaqaale oo wax ku soo saari lahaa labo inuu leeyahay aqoontii marmar baa wixii dhici kadha kambani aniga iyo adigu inaynu furanno oo aqoon u leh xoogaa yar oo oo oil and gaaska ah laakiin aynu haysano two billion ama three billion xafiis baan furaynaa shaqaalihiinagaa keensanayna technical kalkaas inuu ka imaanaya marka laakiin yaa loogu talagalay waxa weeye waxaa loogu talagalay kambaniyada waaweyn iyo kambaniyada meel dhexaadka ah ama xataa kuwa yaryar oo diyaar u ah ama raba inay helaan information ku saabsan soomaaliya baddeeda maadaama indian oceanka ee africa markaa fiiriso kenya tanzania mosambique eh, muxuu ahaa india eh, sorry eh, so- south africa oo indian oceanku meesha ay kusoo dhammaataa intaba waxaa laga helay oilan gas Eh, seychelles mauritius madagascar intaasoo dhan waxaa laga helay iyagana kala gooni gooni ah, oil xoogaa ah eh, gas badan weliba mosambique oo kale hadda taas marka maxay yidi diila gelinaysaa maadaama indian ocean sidekii ay soomaaliya ku taal dhagiixiina uu leeyahay Eh, shuruudihii ugu horreeyey oo looga baahnaana ay leedahay ayaa waxaa loo baahan yahay in kambaniyada loo geeyo soomaalina looguma talagelin haddii qof soomaaliya oo kambani oil and gas exploration company leh dabcan wuu ka mid ahaanaya laakiin waxaan waxay ahayd wax loogu talagalay in loo geeyo kambaniyada iyagu doonaya information soomaaliya ku saabsan si hadday u rabaan ay ay blocks uga qaataan iyo waa gartay waxaa kaloo lagu soo bandhigay oo khubarada meesha ka hadlaysa ay kusoo bandhigeen eh, nidaamka haddii batrool ama markii lasoo saaro ama gaas wuxuu doonaba ha noqdee nidaamka lagu qaybsado waxaad moodaa inaysan kala cadayn oo waxay ku xiran tahay haddii eh, batroolku intan yahay marka ma jiraan nidaam guud oo dalalka batroolka laga soo saaray nidaam dowladda meesha laga soo saaray iyo shirkadda royaltigoo kale si loo qaybsado standard la raaco caalamka ma jiraan ee waa run way leeyihiin horta sideedaba contractku waxay u qaybsantaa laba nuuc midna waxaa la yidhahdaa b s a ama production sharing agreement midna waxaa la yidhaahdaa concession labadu way kala duwan yihiin haddeer ma raba inaan lecture halkan ka galo ee waxay gu qaadatay sideed sano inaan inaan baladliis kala barto laakiin waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye mid oilan gaaska kambaniga la siiyo baa leh isagaa baaranaya isagaa soo saaraya adigu waxaa ku leedahay marka royaltigii taxationkii eh, eh, muxuu ahaa iyo waxyaabo kale oo la mid mid ah production sharingka marka waxa weeye production sharing agreement waxa weeye production soo saaridii sharingka wixii la soo saaray oo la sheergareeyo innaga hadda midda ay ka hadlayaan waxay ahayd marka production sharing agreement agreementka ka saaro waxa weeye wixii la soo saaro oo oilka ah ama gaaska ah oo la kala qaybsanayo on the top marka marka ugu horeysa waa in laga gooyaa royaltiga royaltigu marka kale nooc buu noqon karaa qaar baa waxay tahay ten qaar baa waxay tahay fifteen qaar baa waxay tahay twenty waxay ku xiran tahay hadba ee ee kambaniga ee ee- ee muxuu ahaa waxaan baaraya iyo dowladda ee awoodda intay leedahay iyo wadanka ruuxda sacuudiga oo kale royalty ma leh kambani buu ijaarinaya wuxuu leeyahay halkaa qod wixii aa ka hesho anigaa leh lacagtii aa ku samayn lahayd ku qodin lahaydna waa tan service agreement baa la yidhahdaa iyo waxba uma baahna because already iyagu waxay haystaan oyalkii oo la ogyahay intuu la egyahay inta baaxadiisu tahay nooceeda waxaasoo dhan bay haystaan innaga soomaaliya marka maadaama aynaan haysan awood intaa leeg oo dhaqaale iyo awooddii la ogaan lahaa oilan gaaska soomaaliya ku jira baa waxaa ku khasban tahay kambani inaad la gasho production sharing macnaha wixii la soo saaro inaan qaybsano laakiin adigu kambani ahaan aad geliso kharajka Ee, marka ee, ka soo qaad marka ugu horreysa waxaa laga goynayaa ee, ee, lacagta la yidhahdo royaltiga kadib waxaa laga goynayaa kambanigu lacagta uu geliyey ilan way badanta ka soo qaad eight billion dollars baa laga yaabaa inuu gasho ka soo qaadba million dollars buu gashay million dollarska waxaa laleeyahay marka seventy percent oo sanadkiiba ah wixii yaal waa in laysku dayaa oo lagu kharaj gareeyey waa in kambanigu la baxaa kasoo qaad marka nine percent waa ten percent waa la gooyey seventyna waa la gooyey maxaa soo haray marka waxaa soo haray twenty baa soo haray twentygaasaa marka wuxuu yahay productionkii profit sharingka ahaa oo dowladda iyo kambanigu ay kala goosanayeen soomaaliya waxay ka helaysaa toban kasoo qaad half half weeye kambaniga ma laga rabaa tax marka inuu baxsho corporate tax ama production sharing tax oo waxaa lasoo saaray isagu profit profit sharingka sorry profit sharingka ma laga qaadaya soomaaliya marka ma ku jirtaa ma naqaan sababta waxaynaan hayn production sharing agreementku siduu u qoran yahay waa laga yaabaa ten percent inay tahay waxaynu ognahay laba waxyaabood in production sharing agreementka royaltygeedu yahay ten cost recoveryga oo ah seventy dollarska coostigii la geshay waddanka oo ay recover garayaan ama la soo noqdaan oo seventy ah iyo meelaha qaarkood muxuu ahaa soomaaliya oo xoogaha helaysa ama ama kambaniga xoogaha hel laakiin clear cad ma aha sababtaa waxaa ku jira coostiga iyo iyo iyo briceka oilka markaasu nooca uu yahay inta uu yahay ma laga yaabaa inuu boqol iyo lixdan dollar yahay baaralkii waxaa laga yaabaa conton inuu yahay waxaa laga yaabaa boqol inuu yahay hadduu intaa yahay soomaaliya sidee bay noqonaysaa dhinaca kale royaltiga ruuxeeda baa halkan waxaa ka muuqatay waxa la yidhaahdo sliding scale that means haddii lasoo saaro baa lagu leeyahay boqol kun oo baaral maalintii royaltiga aa helaysaa four percent four buu noqonaya dollars bar baaral hadduu sii bato oo shan boqol gaaro waxaan ku siinayaa lix dollar barbaaral marka wuu isbedela scale baa la yidhaha sliding scale the more aa soo saadhaba the more aa helayso laakiin meel buu ku istaagaya waxa lagu leeyahay ten dollars ka badan baaralkii kama heli kadhid laakiin waxaa ka heli kadhaa markaa ten dollarska uu yahay marka uu gaaro productionku million baaral berday oo kale waktiga haddiiba hadda ay noqoto waa la helay la yidhaahdo baalkii wuu jiraa oo contracti la saxiixo waktiga ay qaadan karto haddeertaan laga bilaabo shirkan inta soomaaliya batrool soo saaridiisa ama manfaciisa ama faa-idadiisa ay arkayso imse lagu qiyaas karaaba kulata wallaahi horta fiiri example baan ku tusaaya puntland heshiis waxay la gashay kambanigii la oran jiray range waxay la gashay two thousand and five kii ceelasha laakiin waxaa la qoday two thousand and twelve kii january sixteen ayaa ceelkii ugu horreysay la bilaabay kii labaadna wuxuu soo dhammaaday ama ama ama projectii oo dhan oo dariilinkaha ay joogsatay ku dhowaad dhammaadkii octoobar meelahaasay joogsatay waa two thousand and five two thousand and twelve bay qaadatay in intaa in la sameeyo badda waa la mid kambanigana waa la mid waa waa waa wax dhici karaa in ay ama intaasoo kala qaadato ama ay ka badato average-ku wax weeye marka kambaniga waxaa la siinayaa in uu ku sameeyo contractkay ka mid tahay b s a ama production sharing agreement in work program la siiyo work programka marka waxa weeye inaad sameyso surveygii oo ah seismigii oo data collectionka ahaa inaad ceelkii qodo ceelka markaa qodo haddaa wax ka hesho wax ka hesho in lagu sameeyo qiimeyn abrasal wells marka ceelal kalea la qodaya seismigaas hadda waa lasoo sameeyey laakiin seismiga waa lasoo sameeyey marka haddeer haddii marka kambani haddeer la helo yiraahdo waxaan gelayaa waxaan rabaa contract haddaa contractka siiso waxaa haysaa between three to four years inuu ceelka ku qodo so you have four years maximum inuu ceelka qodi karo kasoo qaada the end of the four years buu ceelkii qoday hadduu yahay dry hall dry hall af ingiriisiga lagu yiraahdo af soomaaliga waxa weeye macnaha ceelaan waxba ku jirin oo waxba laga waayo oo dry qalalan ceel qalalan hadduu ceel qalalan yahay marka waa in contractigiisaba waxaa ka mid ah haddii haddii labaa loo kala qaybinaya waxaa leeyahay qeybta hore you have four years oo ceel aan qodo qeybta labaadna waxaa leedahay program ah inaad sidii oo kale samayso oo ceel qodo so that's eighty taas waxa weeye sideed sano waxay qaadanaysaa marka between wax u dhexeeya sidee afar sano ilaa siddeed sano in ceelkii lagu qodo oo wax lagu ogaado haddii la yidhaahdo marka waa la develop garaynaya macnaha waxaa la dhisayaa meelihii batrool baa laga helay qiimihiisu intaasuu la egyahay quantitigiisa ama ama baaxadiisu intaasay la eg tahay ayaa waxaa markaa la samaynayaa in la yidhaahdo okay hadday intaa tahay marka waxaa loo baahan yahay abrasal wells it will take another four years oo two years baa laga yaabaa inay qaadato Waa gartay.
wixii Marka- ka dambeeya marka waxa weeye between wax qaadan kara bilowga ilaa dhammaadka toban ilaa shan iyo toban sano maximum ugu badnaan shan iyo toban sano ugu yaraanna xaqiiqa ugu yaraanna waxay qaadanaysaa ilaa toban sano way qaadanaysaa waa gartay Eh, dowladda soomaaliya oo hadda ka qayb gashay wasiirka batroolka ka qayb galay baarlamaanka dad baa uga qayb galay Eh, shuruuc baa jirta ku saabsan eh, baarlamaanka iyo eh, sida maarata khayraadka soomaaliya loo qaybsado Eh, laftigooda doorkooda muxuu yahay shuruucdaasi maxay ka hadlaan ee oo marka ugu horeysa horta sideedaba dowladii waa inay tiraahdaa waxaanu sameynaynaa policy ku saabsan khayraadka soo ka soo qaad oil and gas policy baa la yidhaahdaa taasaa waxaa lagu qeexayaa kow in dowladdu ay xaqiijiso marka ugu horeysa oo bannaanka soo dhigto muxuu yahay ama maxay tahay siyaasadeeda ku aadan oil and gaska wadanka ah soomaaliya oo kale hadeer dowladda soomaaliya maxaa looga baahaya bolosigii marka waa inay soo saaraan bolosiga marka waxaa lagu qeexayaa in la soo saaro petroleum law ama sharciga batroolka iyo gaaska oo wuxuu leeyahay waxyaabo ku xiran oo shuruuda ah kasoo qaad waa in kambanigeen kambaniyadeenu ka qayb qaataan waa in dowladdu ay leedahay boqolkiiba konton waa in kambani noocaasa loo ogolaada waa inaan kaasoo kale loo ogolaan waa in dowladuhu lagu qeexayo yaa leh ma ma soomaalibaa leh ma steytyadaa leh ma dowladda federaalkaabaa leh kasoo qaad annaga puntland constitutionka waxa ku taalla in dowladda puntland ayan lahayn laakiin shacabka puntland uu leeyahay dowladda puntlandna ay maamulayso dowladda soomaaliya haddeer ma leh sharci khuseeya ooyalan gaaska laguma heshin constitutionka la soo saaray kii oo xasan sheikh lagu doortay haddeerna lagu doortay ee madaxweyne farmaajo sharci u ogolaanaya inay ooyalan gaas baaraan oo sharciya oo yaal ma jiro petroleum loogiina ma leh petroleum regulationkiina ma leh ee bolicigiina lama diyaarin waa gartay Eh, maamul goboleedyada shirkan hadda eh, london ka dhacay markaan ka hadlayno eh, wax qaylaa kama soo yeerin marka dabcan waa ku qanacsan yihiin raalli bay ka yihiin sida wax u socdaan waxaa moodaaya inay isla jaan qaadeen arrintaa laakiin weli xaqiiqdeeda ma hayno sababtoo ah ee, qaybo ka mid ah dowlad goboleedyada ayaan la hadlay oo ii sheegay dadka tegay oo sheeganaya inay matalaan ma matalaan raallina kama ahayn wakiiladii ka kala socday ka kala socday dowlad goboleedyada qaarkood waxaa lai sheegay inayan matalayn dowlad goboleedka ay yidhahdeen waa matalayn waa gartay tan u dambaysa ee kulanku intuu socday ee hoteelka lagu qabanayay dad soomaaliyaha ku dibad baxay ee siyaasiyiin ee mucaarado qaarkood ee madax wadanka hore uga soo ahaa laftigoodu shirkan ee, ama kulankan way ka qayliyeen ee, shakiga laga muujinayay ee, muxuu yahay ama shakiga dadka qaarkood ay ka qabaan wallaahi waxaa moodaa dadka soomaalida in maran habaabin weyn lagu sameeyey sababtoo ah arrintan waxay ahayd daatada lasoo helay oo soomaaliya laga helay in suuqa markii u horreysay la geeyo oo la dahafuro dabcan waa tallaabada ugu horreysa oo ah in eh, la bilaabo in dowladda soomaalida oil angaaska ay sheegayso in laga baaro soomaaliya wuxuu haystaa eh, geed adag oo macnaha potentialkii baa jira eh, meelihii wax laga heli karay baa jira eh, kaabkii iyo resource roggii iyo eh, eh, kulli waa leeyahay sidaa darteed waxaan u baahannahay hadday kambaniya jiraaniin doonaya inay soomaaliya soo galaan inay soomaaliya u yimaadaan marka waa tallaabada u horeysa tallaabada waxaa ku xigta waxa weeye goortay kuu yimaadaan baa markaa waxaa ku heshiinaysaan balooggii aa siin lahayd oil and gas weli lama xaraashin xaraashna ma jiro muhiimadda marka meesha ka jira waxay tahay howl issuegaanu politics buu ahaa haddaa fiiriso dhinaca dowladdana politics buu ka ahaa oo waa siyaasadaysan iyagaa dana gooniya oo ay lahaayeen ka lahaa anigu waxaan ogahay prime ministerka soomaaliya iyo presidentaha soomaaliya inayan heshiis ku ahayn arrintan baan anigu ogahay xaqiiqdeeda ogahay madaxweynihii hore xasan sheikh iyo madaxweynahan hadda jirana heshiis kuma aha arrintan sida loo soo gudbiyey reasonku marka muxuu yahay madaxweynihii hore laba contract buu saxiixay midna wuxuu u saxiixay africa oil and gas eh, sorry eh, eh, som oil and gas iyo kambanigan hadda isagu soo bandhigay oo la yihahdo spectrum labada kambani marka labadooda contract way kala duwan yihiin kii hore wuxuu ahaa ceela baa muxuu ahaa seismiga sameeya goortaas soo dhammaysaan ee waxaad ku leedihiin labiyo toban baloog oo ah labiyo tobanka baloog ugu fiican waa kontaraatka ugu xun oo la galo kontaraatka labaad oo la sameeyey waxay khusaysay in la sameeyo seismic lagu sameeyo dhulkii ay lahaan jirtay shell iyo qolada la yidhaahdo exxon mobile oo ka bilaabma xeebta ilaa meel shishe gaara adigu boqol miya meelahaas wax saasoo kalea weeye konton miya intuu gaaro run ahaantii si fiican uma uma dusha hadda ugama hayo waxay isku qabsadeen marka kambanigan dambe oo spectrum la yidhaahdo baa wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo kambanigii hore daatadii uu sameeyey iyo wixiisii oo dhan markii laysku dardaro inawey annagaa mas-uulka kambanigii horena looma ogola labayo tobankii block labada madaxweyne halkaas iskaga dhacsan yihiin xasan shiikh oo madaxweynuhu ahaa iyo farmaajo way iskaga dhacsan yihiin xasan khayre iyo farmaajo madaxweynesana way iskaga dhacsan yihiin sababtoo ah xasan khayre wuxuu ahaa ninkii directorka u ahaa som oil and gas arrimaha soomaaliya directorkana ka ah country managerkana ka ah wuuna diiday inuu ogolaado in kambanigii hore oo som oil and gas labayo tobankii blogo la siiye laga qaado ilan contractkii ku taal now the issue is marka oo legal arrinta la rabo in la fiiriyo waxa weeye madaxweynihii hore hadduu saxiixay madaxweynahan dambena uu isagoo hadeer hawshii wado madaxweynahan hadda jooga oo hawsha wadaa ma oran karaa sharci ahaan kontaraakyadii hore illegal weeye anigu waxaan qabaa inuusan oran karin sababtoo ah waxa uu wado oo gacanta ku hayaba wixii madaxweynihii hore saxiixay weeye anigu waa ka duwanahay kulligood dadka soomaalida ah iyo dadkan hadeer suuqa la gelinayo oo mudaharaadayo oo iyagu durbaanka loo tumayo oo iyagu laleeyahay muxuaha shidaal soomaaliyeed baa baa muxuaha la xaraashay shidaal soomaaliyeed oo haddeer la xaraashaya ma jiro yes tallaabooyinkii ugu horreeyay oo explorationka baa hadda la maraya laakiin maxaanu ku kala duwannahay waxaanu ku kala duwannahay hal wax anigu waxaan qabaa som oilan gas iyo spectran labaduba si illegal ah iyadoo aan somali petroleum law usan jirin somali petroleum regulation u jirin cidda leh weli shaki ku jiro cidda maamulaysa weli shaki ku jiro sida loo kala qaybsanayo shaki ku jiro ayaa waxaa la geeyey arrintii soomaaliya oo dhan london anigu marka waxaa leeyahy war waxaan aa wadaan oo dhan waa khalad legally waa khalad politicallyna waa khalad
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.